wasaaradda amniga dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya ayaa gabagabeydiyey qiimeynta nabadgelyada degmada afgooye kaas oo maalmuuse dareeray walibana ku qayb galay bulshada rayidka ee degmadaasiya agaasimaha guud wasaaradda amniga mudane maxamed yaasiin oo usuwehelyaanga taliyaha saldhigga degmada afgooye iyo guddoomiye ku-xigeenka amniga degmada yaa hiring qiimeynta xaalado amniga iyo bandhigada baahayaa amniga degmada afgooye kulanka ayaa waliba lanku hadlay aqabado amniga iyo baahayaa amniga ee mbaahan ini waa laku qabadaa sidii waa lanku bedeli lahaye duruufo iyo weliba wadashaqaynta bulshada iyo laamo amniga degmada afgooye agaasimaha guud wasaaradda amniga gudaha koonfur galbeed mudane maxamed yaasiin cabdulaahi ayaa sheegay in aragtada bulshada qayb ka noqdo doonta nabadgelyada degmada afgooye waana ra-iisho markaasiyaa laku howlgala doonaa wasaaradda amniga ayaantaanba waxay hoole ka waday degmada afgooye oo u kuurgalaysa xaaladda amniga iyo baahayaalka amniga ka jira degmada afgooye iyadoo la kulantay bulshada qaybaheeda kala duwan oo ugu horeysa maamulka qaybihiisa kala duwan hay-adaha amniga oo ugu horeeya booliiska iyo daraawiishta nabad sugidda dhammaan hay-adaha amniga militariga asluubta dhammaan hay-adaha amniga qaybihiisa kala duwan sidoo kale waxaa la kulma bulshada qaybihiisa kala duwan haddii aalahayn ururada dhallinyarada haweenka odayaalka dhaqanka culimaadudiinka iyo dadka barakacayaasha ah intaasoo dhan waxaan la kulmaynay inaan ogaano xaaladda dhabta ee amniga ka jirta degmada afgooye iyo baahayaalka amni ee ka jira degmada afgooye sida wax loogu qaban lahaa dhammaan dadkiis qaybahiisa kala duwan intaas ugu keennay in baahiyihii amniga guud ahaan aan soo ururinay inaana la aragtaan waxyaalihii ka soo baxay waxay ururka dhallinyada soo gudbiyeen waxay odayaasha soo gudbiyeen waxay laamaha amniga soo gudbiyeen aan ka soo saarna marka waxyaalihii hortabinta u leh iyo wixii lagu dari karo iyo wixii laga dhimaayo oo waxaan horaa u qabsan haddii la leeyahay qodobkaan naga saar qodobkaan loogu dar haddii la leeyahay inaan qodobadii guud ahaan isla fiirino qodobadaas markaa isla fiirin kadibna wax finalized ay noo soo baxaan baahida amniga degmada afgooye ka jirta kow laba saddex afar ay u baahan tahay in bulshada la isu keenay u baahan tahay in saldhigga loo dhisay u baahan tahay in xafiisyada lagu soo kordhiya u baahan tahay sida xafiiska oo arrimaha haweenka saldhig in lagu soo kordhiya u baahan tahay waxay u baahan tahay fahamka amniga bulshada in looga wacyigeliyo bulshada in lasu keeno waxyaalaha hoose dhan marka waa isla fiirin doonaa presentationa jiri doona hadduu ilaahi raa marka presentation kadibna gruubyaa laisu qaybinaa waxaa isla fiirinaynaa marka wixii lagu daraayay iyo wixii laga dhimaayo markaas kadib yaa annaga ka wasaarad ahaan ka dowlad koonfur galbeed ahaan ugu horeeya madaxweyne cabdicasiis xasan maxamed laftigareen iyo wasiirka amniga xasan cabdiqaadir oo labadaba salaan idinkaga sidno oo dheheen reer afgooy nagu salaama mar uuna waa idin soo gaari doonaan madaxda wasaaradda iyo madaxweynaha guud ahaanba idinkana marka waxaa laidinka rabaa ka shaqaynta amniga iyo la shaqaynta laamaha amniga iyo maamulka qaybihiis kala duwan inaad bulshada idinkana qaybtii inaad ka qaadataan maxaa yeelay amniga mas-uuliyad bes kama saarna maxaa la lahaa hay-adaha amniga bulshadana qayb inay ka qaataan waay bulshada waxay qayb ugu qaadan karaan siyaabo kala duwan marka bulshada idinkan waxaa laidinka rabaa annagana ka wasaarad ahaan waxaan isku dayaynaa kulammada bulshada qaybihiisa kala duwan hay-adaha amniga in la joogteeyo bulshadana ay ka soo qayb galaan marka waxa maanta inta noogu soo baxo kadib ka dowlad koonfur galbeed ahaan waxaa ka qabanayno iyo ka wasaarad ahaan hay-adaha naga taakuleeya arrimahaas inaan annagan u bandhigno waxay iyagana ka qaban karaan inay ka qabtaan hadduu ilaahi raah